wasaaradda beero iyo waraabka soomaaliya oo kaaladaas wasaaradda beero iyo waraabka ee maamulka jubbaland ayaa degmada buurdhabo ka qeybaya abuur loongu tiragalay in dadka walyeelo hakudiirti fatahaadii ka dhoosha guud ahaanba soomaaliya taasoo yasi eedayeen saameyti guud ahaan beeraleyda degmada buurdhabo abuurkan oo ku koobanaya dhammaan abuurka beero sida galeyda sasinta misigada digirta iyo noocyada sharduwan ee qudaarta iyo waliba nagada dooneeko bulshada degmada kukumaarama doonaan abuurkii kugada jareen meelo kala waxaana ku mid ah dadkii ku faa'iidaysaday deeqda abuurka iyo waliba mahadnagana wasaarado beero iyo waraabka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dowlad goboleedka jubbaland annagoo ah dadka ku nool buurdhabo iyo nawaaxigeeda oo ah dadkay saamaysay fatahaadii bishii koowaad ee bishii koow tobnaad iyo saddexdii beeraleyda oo gubiga jubba waxaan helnay maanta ilaahay fadligiis abuur isugu jiro digir iyo gelley iyo sisin iyo abuur kale oo qudaar ah yaan helnay maanta oo aan ka helnay waalda banki banki iyo maxaan ku idhahdaay hay-adda wasaaradda beeraha federaalka iyo wasaaradda beeraha jubbaland waananu mahad celinaynaa waxaanan codsanaynaa waa jirtaa saamayntii fatahaadda ay ku reebtay beeraleyda deegaanka degmada buurdhubo aad iyo aad bay u jirtaa dhulkii oo dhan hadday ahaan lahayd geedmiroodkii iyo waxyaabihii zaraca oo dhulka saarnaa iyo xitaa beerihii oo maxaanku idhahdaa togog iyo ka wada dilaaceen waxaasoo dhan baan ugu dhacay waxaan codsanaynaa oo si naxariis aan u codsanaynaa wasaaradda federaalka wasaaradda beeraha federaalka iyo midda jubbaland beeraha beeraha wasaaradda beeraha jubbaland iyo stateka inta dhan oo ay khusayso arrimahaanaga iyo maaragtay hay-adaha kaalmada bixiyo waxaan ka codsanaya waal banki in ay noo nasiyaan wixii kaloo kaalmaa sida shidaalka maxaan ku idhahdaa matooradii oo burburay waxaan codsanaynaa marka cid kasta oo ay khusayso inuu arrintaas kaalmo deg dega nagala soo gaaro
sidaas macnaha waxaa digirta sisinta iyo qudaarta macada si la socotaanba weliba yaalay dalagahay way dhammaaday waxay kama yeelnaa hadda abuurku waan helnay toor lama hayo lama hayo macnaha waxaa weeye geedi waa qabsan anagu waa naamna waxaan marka insha allahu marka qabsanay maadaama abuurkii la helay wax allah wixii macnaha waxay beerta beeraha lagu soo jiri jiray
marka hadda bilow baan helnay abuur baan helnay dhowr kun ah oo dhisa kala duwana waana macnaha waxaan qoloyin ka qayb qaatay qoloyin kalentaba u mahadcelinaa bulshada degmada buurdhoobe iyo fursadan waliba nagda doonte tooyo dalaqyo badan ku suubiyo doonaan abuurkuun la sii